wax ka baxsanaayo hadalku cumuumkiisa uu inoogu keenaya axkaam ahaa taasna la ydhaha waa khada buu leeyaho liana dikra almadxi ammaan oo la sheego iyo wadami ceebayn ama dami oo la sheega yu-akidu wuxun buu adkaynayaa fi lxahi caleyh boorin waxaa laysku booriyo iyo wasajri canhu waxaa in layska sajriyo taasunbuu taakiid ama uu adkaynayaa falaa yajuusu markaa ma banaana an yakuuna inuu noqdo maanican mid horjoogsanaya min alcumuumi cumuumkii kale naskulahaa horjoogsanaya bal markaa masaladii laba qowl baan haynaa waana imaka halka dee muctasiliya waxaasi kuma jiraan waa aqwaashii culimmadeenii kaleba ay kala lahaayeen wixii imaka madxi iyo dami siyaaqiisu ahaa ee xahigan iyo zajrigan aan ka faa'iidaysanay waxaa looga jeeda siyaaqa hadalkani uu yimi unbaan horta uga faa'iidaysanaynaaye cumuumka kale alfaadaha uu ku soo aroray kuba yimi wixii cumuumka afraad ahaa ee wada hoos imanayo o dhan uma daliishanayno qowlna waa kan dee abu isxaaq uu adkaynayo xoogaynayo muqaabilkiisna uu khada kaba dhigayo mee cumuumku isma anfiyayaan oo wax isma anfiyayo in cumuumna looga jeedo madxiyo damina loogaba jeede cumuumkiina waan xujaysanaynaa masalada qowl saddexaad baa jira oo tafsiil leh qowl saddexaad oo tafsiil lehnu inoo soo dhigan qowlkaas saddexaad waxa weeye wixii madxi iyo dami u yimi haa sax waa cumuum buu inoo faa'iideynayaa in caam kale waa nas kale oo caam ah oon isagu marka horeba dee madxi iyo dami loola jeedin oon macnaha loo wadin uu ka hor yimaado mooye oo haddii wax caaridaya aynaan helin cumuumkii waan xujaysanaha qaylihii oo dhan haddii laakiin nas kale oo caam ah oo isagu dee xukun maqsuud ahaayo xukun loola jeeday inuu inoo faa'iideeyo oon madxi iyo dami looga jeedin ay iska hor yimaadeen markaa kaa kalean kaba horraysiinaynaa taas bay yidhaaheen oo kii isagu aan madxi iyo dami loo keenin ayaan ka horraysiinaynaa mithaalka ay kaba dhigaan waa aayadda awmaa malakata imaanukum oo kale oo waxaa leeyahy dee imaka siyaaqu wuxuu ahaa ibaaxadan iyo manadan ilaahay inoogu mano sheeganaya inuu taa inoo baneeyiyo dee banayntaasaa siyaaqu maqsuudku ah madxina dee aayadan muminuun madxi oo kale ayaa kuba sugnaa bal cumuumkeeduna wuxuu keenay labadaa dumar ee walaala-ana in milkulyamiin uu ruuxu ku kulmin karo cuhmaan ibnu cafaan iyo markii la weydiiyey waxaabu kaba dhigay axalatumaa aaya waxaramatum aaya laba cumuum oo isticaaradu ka dhigo aayadna way banaysay aayadna way xarimtay laakiin waxay leeyihin kan cumuumkeedu waxa maqsuudku u ahaa waa madxigaas wa an tajmacu bayna alukhtayna maxay keenaysaa laba dumaroo walaalo ah ama zawaaj ha noqoto ama milkalyamiin haba noqoto in la kulmiyaa inaanay banaanayn ne qadcu raxim baa kuba sugnaanaya marka taasoo kale waxa ujeedadu ay ahayd taxriim in la caddeeyo may ahayn ammaan kale iyo waxyaalo waxa aayadani iyada maqsuudkeedu uu ahaa in lagu caddeeyo wixii bannaan iyo waxaan bannaanayn marka cumuumkaa kale ayaa ka hor imanaya waa halkay ku kulmayaan oon isagu marka horeba madxiyo dembi loolaba iman kaasaa la raajax yeelaya marka wixii saasoo kale cumuum ka hor yimaado caaridaya waan ka tegaynaa laakiin haddii wax caaridaya aanu jirin sayidna alabraar lafii nacim wadna alfijaara lafii jaxiim oo kale wax ka hor imanaya aanu jirin iyada marka caynkaasa xukumkii waan u daliishanaynaa cumuumkaa bal kolleyba waana taa jamcu jawaamica ibnu subki uu kuga horeysay ama qowlka saddexaad uu sheego ee qolooyinkii nadmiye sida suyuudiyana ay sheegaanoo wa annahu yalqaa cala alcumuumi masiiqa lilmadxi aw tadmiimi maa lam yucaaridhu cumuumun lam yusaq buu idhaha haddii aanu ka hor iman oonu caaridin cumuum marka horeba aan madxi iyo dembi looga jeedin cumuumkiisii buu baaqi ku noqonaya wixii madxi iyo dembi looga jeeday waana sidaa kolley dee waana hadalkii dee ibnu sulkiya uu nadminayay weeye bal taasna waa qowl iyadu markaa tafsiil leh oo iyada halkan xataa dee imaam daawud daahiri oo kuba taga milkulyamiin in laysugu geyn karo waxyaalaha culimmada ay leeyihin me cumuumkiisu taas ee cumuumkan kale ka raajaxsan iyo ay kuba radiyeen sida ibn alciraaqi iyo ay sheego waliyudiin faslun waidaa waradat hadday soo aroorto alfaadu lcumuumi cumuumka alfaadiisu ay soo aroorto fahal yajibu miyuu waajibayaa ictiqaadu cumuumiha cumuumkeedii in la ictiqaadiyo iyo walcamalu camalfal bimuujibiha wixii uu keenayay cumuumkaasi ama alfaadaasi ay keenaysa lagu camalfalo qabla albaxhi intaan la baxhiin in la baxhiin camaa yakhusuha yukhisuha baayatale camaa yakhusuha waxaan iyada khaas yeelaya intaynaan laba baxhiin ikhtalafa asxaabuna fiiha asxaabteenu taa way iskuba khilaafeen faqaala abubakrin isayrafiyun hore tarjamadiisa usoo maray baa wuxuu yihi yajibu waxa waajiba alcamalu camalfal bimuujibiha alfaada cumuumku waxay keenaysa in lagu camalfalo waictiqaadu cumuumiha cumuumkeedii la ictiqaadiyo maa lam yuclam haddaan la ogaan maa yakhusuhaa iyadna si umaan leeyahy wax khaas yeelaya waayo ficilka waa mutacadi uma baahna waxaas imaka inaynu hamse iyo waxa lagu lagu gudbiyeen wadahaba waxay ku tegeen caamatu asxaabina asxaabteedna intoodii badnayd ama dee suu kala cabirayo imaka waa abulcabaas abulcabaas waa ninkii ibnu suraj ee hore aynuu soo marnay imaamka ahaa waqtigiisii waa abu saciidin alistakhriyu ninka abu saciid alistakhri laydhaha waa kan magaciisu xagga hoosu idin yaalla dee khaasatana maanta uma baahniyo tarjamadii iyagaa sooba dhiganaya istakhrina waa magaalo faris kuba taalayba waana kan dee kolley waxyaala sheego ibnu suraj buu dadkii u dhigmayay waqtigiisii ahaa oo ninka ka dambeeya abu isxaaq almarwasi baaba markii uu baqdaad yimi yidhi baqdaad baan yimi oo iyadoo dee nin u suubada in cilmi laga dhigto ama dee korkiisa wax lagu darso oo jooga aanu jirin iyadoo abulcabaas iyo abu saciid mooyaane adigu marka leegama laa fiqiga martabadii ay kuba sugnaayeen waa ka xag hoose iyo meeshuu kuba dhintay iyo waxyaalihii uu dhigtay oo dee qubna qaadibuu kaba noqday in xisbada baqdaadna waa tawaliyo xagga xisbada oo dee meelo melaahi iyo waxyaalo lagu samayn jirayba beri waa gubayba meesha oo nin xisbadii tawaliyo isagoo dabaar iska fuushan buu meelaha xisbada u socsocon jiray waa abu isxaaq almarwasiyu iyo abu isxaaq almarwasi oo isaguna imaam macruufa tarjamadiisna xagga hoose ay idinkuba sugantay qolooyinkaasi maxay ku tegeen ilaa annahu laa yajibu inaanu waajib ahayn ictiqaadu cumuumiha cumuumka alfaadaasi leedahay in la ictiqaadiyo xataa yubxasa can idaliili ilaa daliilkii horta la baxsiyo oo la baadhbaadho lase la eego bal wax khaas yeelaya inuu jiro fa idaa buxisa haddii la baxsiyo daliilkii balcan odhan lahayn waa khaas yeelaya usuushii laga baadho falam yajid aanu ruuxii eegaya helin maa yakhusuha wax khaas yeelaya iyaga oo alfaada cumuumka khaas yeelaya ictiqada markaa wuxuu ictiqaadin xiina idin markaa cumuumaha cumuumkeedu ictiqaadin wahuwa saxiixu qowlkan baa saxiixu leeyahy matana waa masalo kale waan soo koobaya hadalkii badan baan siraaciyo waqtigina waa dhow yahay ee waxa ay tahay uun alfaadii siiqadii cumuumka waa taan kaba soo baxnay waxaad heshay nas cumuumle ayaad heshay mithaal ahaan fiima saqati samaau alcushru waa naska cumuumka leh ayaabaad aragtay haddaba lafdigan cumuumka kol haddaan leenahay asalkiisu waxa weeye xaqiiqo uu ku yahay cumuumkii wixii taa ka duwanna waa wax dee daliilkeena haddaan nidhi intaanid bal hubsan eenad iska baxsin in wax khaas yeelaya waayo had iyo goor cumuumka khusuus baa takhsiis baa kuba yimaada wax khaas yeelaya intaan inuu ku yimiyo in kale intaanad hubsan markaad maqashay inaad markiiba aada ictiqaadiso cumuumkiisii oo macnaha ballaadhan uu leeyahay aada markiina ku camalfasho weeye ood u degdegto inaad sidiisii u fuliso taasi ma miyay meesha imanaysaa ama ay waajib noqonaysaa mise horta cumuumku had iyo goor takhsiis baa kuba yimaadee waa inaad adiladii kala eegto ood baxsido usuushii bal in cumuumkan la khaas yeelay iyo inaan la khaas yeelin oo haddaad aragtay in la khaas yeelayna dee khaaskiibaad ku camal falaysaa haddii wax khaas yeelaya aanu jirinna dee markaasaad cumuumkii ku camal fali bal taas weeye waa laba qowl ahlucilmigu ay leeyihiin qowl abubakr sayrafi buu kasoo naqliyay laakiin markan madhabaha kale eegno iyo aymo kaloo kala duwan fakhrudiin raaziya atbaacdiisa oo dhan iyo waa qowlkay qabaanoo bal waxa weeyaan kol haddii cumuumkii aad aragtay horta inaad ictiqaadiso macnihiisa cumuumku waajib uu noqon in loo degdega camalfalkiina waa meeshii bay imanaysaa u degdeg wixii hadday markaa ku soo baxaan ay kugu yimaadaan wax takhsiis dee markaasaad raaci doontaa laakiin marka hore sidii naskii uba qaado waa qowlkay leeyihin barhkona ay kaba dhigaan intooda badan inay qowlkaa tahay sa shanqidi oo kale iyo uu kaba dhigo qowlka taxqiiqi inuu ya dee taa horta in marka hore sidaa loo ictiqaadinayo naska cumuumkiisii aad u qaadanayso wixii hadhow yimaada ayuunbaad ku camal fali qolooyinna waxay leeyihin qolooyinkan uu inoo magacaabeyey kaba mid yihiin hadiyo goor takhsiis baa yimaada cumuumkii aad aragtay inaad markiiba iskaga markaa sidiisii aad u qaadataa meeshii ma taalo oo qol dee ghazaali oo kale masalada khilaaf weyn baa kuga suganay haddana dhinacan buu ijmaac soo naqliyey kolley khilaafkan weynna waa jira waxa ay tahay horta balhubso adiladiiyo usuushii kala baad in wax khaas yeelaya naskani inuu soo arooriyo in kale haddii aanu soo aroorin cumuumkii markaa ku camalfal hadduu soo aroorina takhsiiskii kuwa camalfal laakiin markaaba cumuumkanuun saaha u ictiqaadin inay takhsiis baa in badan ku yimaadee markaabana saaha ugu camalfalin bal taas bay dawaa'if kala duwana barhkood aanay khilaafba gelin saa ghazaali oo kale laakiin khilaaf weydi jiro dee wasankiisa leh ayay iyagu kuba tegeen xagga baxdigana barhkood waxay dhahdeen ana nadar in yarun hadduu eego sida adoo aqal soo galo alaab ka yarbeeyo in yarba kadhisho marisa haddaad ka wada iskagaa baxayso intaasaa lagu kaaftoomi karaa kuwana waxay leeyihin meel dadaal badan bay ugaba baahan tahay xagga baxigana wuxuu noqonayo bal markaa masaladu taas weeye waana laba qowlood ee ahlucilmigu ay leeyihiin waxaana meesha taalla unuu kolley mathaarka khilaafku yahay in naskan caamka ah ee wax khaas yeelaya aanu jirin ama takhsiisku ma maanic xukumkii kaa hor joogsanayunbuu noqonayaa mise marka horeba camalkuu shardi u yahay haddii aan idhaahno naskan caamkaa ku camalfalkiisa waxa shardi u ah cadamu takhsiis baa shardi u ah marka adi baxigaa iman in layska hubsado haddii marka horeba shardigiisu ah inaanu naskan wax khaas yeelayaa jirin dee shardigiisii in la hubsadaa meesha iman laakiin haddii la idhaha meeye takhsiiskani waa maanicun in camalkii caamkii lagu camalfalo sidiisii loogu camalfalon buu maanic yahay taasi markaa maxay keeni in dee aad iskaga camalfasho haddaan maanici kugu soo baxay jirin aada cumuumkiisi si u qaatood kuga camalfasho bal markaa masaladan imika inoo soo dhigtayna taa wey waxaana uu sheekhu isagu leeyahay ay ma kalena dhinaca kale raajax yeelaan waana welibaa wasankeeda khilaafkaasi waa leeyahay wama saxiixu qowlkan dambe ee ah horta bal ha layska hubsado waayo cumuumka takhsiiska ku yimaada ha layska hubsadabaa saxiixa wdaliilu calayhi waxaa u daliilina waxa weeyaan buu leeyahay ana almuqtadiya lilcumuumi waxaan cumuumka keenayaa faa'iideynaya wa huwa asiiqatu lmutajarida siiqadan ani wax qariino ah oo khusuus in looga jeeda cadaynaya ani lama socon weeyaane ama waxa weye ana almuqtadiya lilcuquum wa huwa asiiqatu lmutajarida macnaa malaa awooda iskaba zaa'ida huwa asiiqatu lmutajarida waa siiqadan aan wax khaaliga ka ah qariino inoo cadaynaysa in khusuus looga jeedo taas baa cumuum faa'iideynaysay walaa yuclamu lama ogaanayo atajarudu inay qariinadaasi meesha kaba baxday ka baran tahay ilaa bacda alnadari waalbaxdi inta la wixii la hubsado layska baadho uun mooye falaa yajuusu markaa ma banaana ictiqaadulcumuumi cumuum in la ictiqaadiyo qablahu qabla nadar oo wuxuu leeyahay dee waxaynu soo maray siiqadu markaa ay qariino ka baran tahay bay cumuum faa'iideynaysay kol haddii markaa ay ahayd markay qariino ka baran tahay khusuus tilmaatay cumuum faa'iideynaysay taasi waxay keenaysaa dee inay ka barantahay sidayd ku ogaanaysaa in aanay qariina jirin ama daliili jirin khusuus ay ku faa'iideysa maxaad ku ogaan waxay ku ogaan baxdigii marka waa in baxdi ka horeeyo intaanad cumuumkan guud ahaaneed ictiqaadintaas buu yihi bade qoloyinka kalena halka masaal khilaafna waa taan soo sheegay allah subxana wa tacaala baabu bayaani maa yasixu dacwa alcumuumi fiihi wamaa laa yasixu hadakani baabu bayaani maa kii cadayntii baabkii weeye yasixu ay ansaxayso dacwa alcumuumi cumuum sheegashadii fii isaga figiisa la sheegto ledha dee lafdigani cumuum buu leeyahay ama tacbiirkani wuxuu keenayaa cumuum iyo afraaddiisii oo dhan oo wada dhammaystuu kulansado iyo wamaa laa yasixu bacd alculamaa ha kuba tageen bee waxyaalaha iyada aanay dee ansax ahayn in la sheegto inay cumuum leeyihiin oo dee cumuum ahaan aan loo xujaysanayn ama aan loo daliishanahayn bal taas buuy kada wixii cumuum uu ku ansaxayay waa ti aynu soo maray oo alfaadii cumuumka waan soo aragnay dee waxay naga maqnaadeeno kuwaas iyagu cumuum bay leeyihiin bal haddii wax ka sarfinaya aan loo helina si aynu soo marray cumuumkaas baa loo daliishanaya loo xujaysanayaa laakiin halkan waxaa inoogu iman doonaa haddii aladhaaw inoo soo wadaa umuuro culimmada qaarkood ay ictibaariyeen iyagana inaan cumuum ka faa'iidaysanayno bal dee intooda badanna ay leeyihin mee kuwaas iyagu cumuum ma laho siiqadan iyo cibaaradoodani wax cumuumay keenaysaa ma jirto bal taas baa iyada halkan inoogu imanaysa wuxuu uhi markaa sheekhu wa jumlatuhu jumladiisu macnaa jumlatu lqowli fii daalika wey markaan isku soo xoorineen isku soo duuduubno hadalka halkaa laga hadlayo noocaa wixii ay ansaxayso in cumuum la sheegto iyo waxaanay ansaxayn jumladiisu waxa wey macnaha waa alqowlu fii dalika haddaan soo ururinoon soo koobno ana alcumuuma cumuumka yasixu waa ansaxayaayoo dacwaahu sheegashadiisa cumuum la sheegtaa fii nudqin wax lagu dhawaaqo ayuu ku ansaxayaa oo daahirin muuqdo oon qadarnayn wax la qadarayo aan ahayne wax daahir ah wayastaqriqu dhammaysanayana qarqinayo wada gaadhayo ku wada dhacaya aljinsa ay afraad aljinsi jinsigiisa afraaddiisoo dhan ee lafdi usoo bada oo wada shaminaya bilafdihi lafdigiisaas maxaa taqdiirkii iyo wax kale lafdigiisa isaga ku wada shaminaya kaas baa isaga in la sheegto inuu cumuum leeyahay loo xujaysto la xujaysto cumuumkiisa ama la daliishada ay ansaxaysaa markaa fii nudqin lafdiga nudqi asalkiisa hore waa master laakiin halkan waxa uu yahay macno ism mafcuul waa macnihii oo nudqiga halkan bimacna almanduuq weeye waa wixii lagu dhawaaqaya saan kuba laqbeeyey nudqiguna wixii dee maalan lafdigan lagu dhawaaqaye xuruufta kulansaday kaas baana ah kan ay u jeedaan ee nudqi lagu magacaabayo xuruuf lagu dhawaaqayo kulansaday daahirnimaduna dee waa kaa daahir oo aan wax taqdiira iyo sia dee dalaalada iqtidaha inoo soo socotoo kale bal taas aan lahayn oo halkan wax la qadaray oo kala duwan oo la qadaray wuxuu ka imanaya aanu jirin lafdigiisa uu kaba imanayo oo dee jinsigiina lafdigiisaasuun ugu wada dhacayo kaas baa la sheegan karaa inuu cumuum leeyahay wadaalika kale alfaadi sa alfaadiba allatii alfaadaasoo dakarnaha fi lbaabi alawal baabkii hore waa casharkii dee hore ee aynu soo maray ee uu inooga hadlay alfaadihii uu afarta qaybood u qeybiyey ee wili waa alfaada cumuumka santaa kuba soo aragnay kuwaasaa ah in cumuum la sheegan karaa inay cumuum leeyihiin ay ansaxaysaa fa ama alafcaalu afcaashii afcaashiina dee bal imaka halkan kol haddii aan joogno waa usuushii fiqiga dee fiqiguna waaba dee waa markay noqoto waa imaka cilmigan axkaamtan sharciga ee dee xalaal iyo xaraamba leh waajib iyo sunno iyo farad adigu yeelanayaba kaa lagaga hadlayay weeye marka ficil kasta imika uma jeedno xaggii luqe waa dee ficilkii rasuulkii ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh laba yimi ee dee isaga aan xujaysanayna ee isagoo aan ka qaadanaynay xukum sharciya taas baa loo wadaa haddaba afcaasha dee kolleyna taas luqadiibaa asal u alfaada hore cumuum kaleba waxaan soo aragnay luqadii carbeed bay macnaha shumulkiiyo cumuumka ku lahaayeen kan aan xujaysanaynaa ficilkii rasuulka haba noqdee laakiin ficil kastaaba waa wuxuu luqa ahaana keenayo weeyaan tan imaka aan arki doonaayo fa ama alafcaalu afcaashii falaa yasixu ma ansaxayo fiiha afcaasha dhexdeeda iyo wixii ficila dacwad cumuumi cumuum sheegashadii isagu ma ansaxayso bal marka horta afcaashu dee kolna waxay dhacaysaa siyaaq nafyi oo nafyi bay gelaysaa ficil manfiyu noqonaya kolna ficil muhbata oo la sugay haddii uu manfi yahay ficilku iyada taas cumuum uu yeelanaya oo dee inay ficilkan waxa u asala masdarkii marka aan ficilkii dabaltaa kuga celinana waa macnihii mastarka ahaa iyo zaman uun kusoo biiray baa ficilkii noqday haddaba mastarkuna dee sidiisaas macnaha nakiradu kuba imanayay oo wuxuu isu rogayaa uun nakiro siyaaqu nafyi ku sugan aynu soo aragnay inay cumuum leedahay laakiin ficilkii muhbatka ahaa waa ka halkan laga hadlayo oo haddii uu xataa ficilkaasi dee sifaad kala duwan u dhici kara marka leega cibaaradiisan kor hadduu ficil yahay dee marka keliya wej keliya unbaa loo samayn karaa ama uu soo furi karaa sifo keliya ama kayfiye keliya ku dhici karaa saas daraaddeed bal ficilkii ee cumuumkiisii lama sheeganayo hadduu xataa dee awjuh kala duwan in loo sameeyo ixtimaalayo awjuhdii loo samayn kari lahaayoo dhan cumuum uma faa'iideynayo haddii barkeed lagu fasirana khalaas dee xadiidkii taa ku yimi mid lagu camalfalay buu noqonayaa oo intaasa inoogu filaanaysa xadiidka camalfalkiisa bal maalan shaksigu hadduu yidhaaho wallaahi laa aakulu oo kale waa ficil baa meesha yaala laakiin nafyi baa kuba sugan marka iyada taasoo kale cumuum waa faa'iideynayaayoo wax kastoo akli lagu magacaabo oo isaga xaggiisa kaba yimi dhaartiisii xinfibaa ugaba imanaya laakiin hadduu yidhaaho wallaahi la aakulanna ilaah baan ku dhaartee waxbaan cunayaa waxay dhaartiisaasi ku furfurmaysaa wixii akli lagu magacaabayo hadduu mar keliya akligaa laga helo khalaas dhaartiisu way furfuranto hadduu inta dambe oo dhan akli iska daayo dee wax lagu leeyiyo dhaar u xidhani ma jirto maraha keliya waayo isagu ficilku markuu muhbat iyo cumuum ma keenayo laakiin markaa uma figay markaa kan imaka halkan noogu imanaya ama ay u jeedaan waa ficilkii muhbatka ahaa weeye haddaba faama alafcaalu falaa yasixu fiiha dacwo alcumuumi cumuum sheegashadii ma ansaxayso maxaanay u ansaxayn liannaha afcaashi taqacu way dhacaysaa marka ay xasilaysee la samaynayo calaa sifatin sifo waaxidatin keliya ayuunbay ku xasilaysaa oo matalan ficilku hadduu awjuh kala duwan loo samayn kari lahaa dee marka la samaynayo kollay wej unbaa loo samaynaya awjuhdii mar keliya looma wada samayn karo oo bal matalan imanka haddii la yidhaho sallaa fulaanun salaa heel baa tukaday filmasjidi matalan ficil weeye ficilkana sifaat ama awjuh waa inoo ixtimaalin salaaddaa uu tukaday inay farad ahayd waa ixtimaali inay sunno ahayd wuu ixtimaalayaa laakiin markan eegno wuxuuba salaad keliya hadduu yahay ee ama faraduubay noqon kartaa ama waxay noqon kartaa sunno uun lama odhanayo lafdigan dee waa kaa inoo idlaaqa uu kula yimi ee waxaan ku wada xambaaraynaa farad iyo sunnaan ku wada xambaaraynaa halkan cumuumka aan laga sheegan karin sababtu waxa weeyaan sifadkan sifo keliya ama kayfiye keliyunbuu u dhici karaa marka la sameeyo inay marbaa la sameeyey marka kayfiyun bay noqonaysaa kayfiyaadkii uu iman kari lahaa saa daree cumuum markaa lama sheegan karo lama odhan karo awjuhdii ayay ka suurtagal ahayd in loo sameeyo oo dhan ayaan qadaranaynaa halkan amaan ka dhigaynaayo awjuhdii oo dhan waan u daliishanaynaa waan u daliishanaynaa xadiidkii bal anasee ahaa rasuulka ilaahay anahu sallaa fii daakhili alkacba kacbada dhexdeeda inuu ku tukaday ee bal ficil mar dhacay bay ahayd ficilkaas salaadii sunno way noqon kartaa farad way noqon kartaa ee laakiin bal imaka wixii qariina ayna tusoodee sunnana way ahayde ayaa loo xujaysana iyadoo la eegayo un ficilkani in wejkana loo samayn kara wejkana loo samayn karaa lama sheegan kara halkan cumuum lama sheegan karo lama odhan karo salaadii sunno ahayd iyo salaadii faradkahaydba waan u wada daliishanaynaa taas waayo dee ama faradunbay noqon ama sunnuunbay noqon markaa keliya farad iyo sunno ma wada noqonayso xaggaas weeye xagga anu ficilkii awjuhi ixtimaalayay ay macnaa dhicitaankiisu weeye sida loo samaynayo kayfiyadiisu ay awjuhi ixtimaalaysay kala duwan aanu cumuum dhammaanteed u wada yeelanayn wixii aan la wada sheeganayn awjuhe loo samayn kari lahaaba inuu ficilkan ama waaqacadan keliya loo daliishado haddii bal markaa inta la garto awjuhda mid ka mida lagu khaas yeelo intaasaa inoogu filaanaysa fii icmaal ilxadiid xadiidkii oonu camal siinay oon ku camal fallay intaasaa inoogu filaanaysa oo kuga filaanaysa baltan marka wuxuu li annahaa taqacu afcaashi calaa sifatin waaxida sifo keliya u dhacaysaa sifadu waa saamdiin yar bayaamiyey oo aan markan la samaynayo haddii awjuh kala duwan loo samayn kari lahaa dee makor haddii ficil mar la samaynayo kolle weji unbaa loo samaynaya awjuhdii oo dhan looma wada samayn karo fain curfat markaa xaaladaasaa la eegi fain curfat haddii la garto tilka sifatu sifada ujeedadu waa wejkii loo sameeyey matalan salaada fii daakhili alkacba oo kale haddaan garanno inay farad ahayd ama aan garanno inay sunno ahayd weeye wejkay u dhacday haddii aan garanno oos uu tukaday oo keliya un waxaan haynaa oon qariino kale iyo daliil kale la socon aanay noqona aan garanno wejkii loo sameeye ficilkani u dhacay ikhtasa waa khaas noqonaya alxukmu xukumkii aan halkaa ka qaadanaynay bihaa sifadaa aan garanay inuu u dhacay ficilkii oo loo sameeyey un baan ku gooni yeelaynaa u khaas noqonaya markaa taa ishkaal ma jiro sifadii waan garanay wejkii uu dhacay ficilkani awjuhdii kale meesha way ka baxaysaayo kii un baa loo dariishanaya waana khaas unbuu noqonayaa markaa wain lam tucraf laakiin haddii la garan waayo ficilkii awjuh kala duwan buu ixtimaalaya dhicitaankiis waa samayntii la samayn lahaa ayaa awjuh kala duwan loo ayuu ixtimaalayaa haddaba haddaan la garan sifadii wain lam tucraf ay sifa sifadii ficilkani u dhacay sida taa hore aan u garanay oo bal matalan salaada aan nidhi waa sunnay ahaydba taa aynaan garan ficilkiina uu joogo awjuh kala duwanna ay ka suurtogelayso in loo sameeyaa saara mujmalan mujmal buu noqon macnaa mujmal buu noqonayaa mujmalku waaba inoo dambeeyahay ujeeddadu lafdiga mujmalkaa ee macaani u siman ka dhaxeeya ee ay tahay midna inaan lagu xambaarin in daliil loo helo mooye markaa in laga joogsado oo aan midna dee wejna loo daliishan haddii kale tarjiix min gayri murajix bay noqon macaanibuu leeyahay lafdigani macaanidani way siman tahay waana ku taradudayaa midna wax inoo raajax yeelayaa ma jiro dee kaasoo kale waa laga joogsan jiray ilaa la helayo bal wixii inoo caddayn lahaa macaanidaa inoo kala saari lahaa miduu inoogu xambaari lahaa daba ficilku marka sifadiisa aan la garanahayn awjuh kala duwanna uu ixtimaalayo iyada markaa mujmalkaas ah de ayuu noqonaya lafdigaa mujmalka ahoo dee markaa waa in laga joogsaday noqon mima curifa sifatu halkan kolley waa say inoo taalla nusqooyinkan la arkaa laba nusqo kale oo aan marar wax ka soo noqlin jiray waxa weeyaanna waa sidii taallay oo kale laakiin nusqo kale oo waxoogaa yaroo tacliiq ay la socoto oo malaa ayaa iyada lafdigeedu wuxuu ahaa famaa curifa sifatuhu halka nuqda taallay oo wixii sifadiisa la gartay waana hadal bilaabmaya ama hadalkii horeu tafsiil u noqonaya laakiin waa inoo bilaabmaya kii hore waa inoo go-ayo waan garano wain lam tucraf haddaan la garan sifadii saara wuxuu noqonayaa ficilkii mujmalan ku mujmala ayuu noqon macnaa lafdigii mujmalkaayoo kaluu noqonee u dhexeeyey macaani mutasaawiyay ahayd inaan midna loo daliishan iyadoo dee wax inoo raajax yeelaya macnahaasoo kuwii kale ka raajax yeelaya la helo mooye markaa sifaadkii uu loo samayn kari lahaa midna gaar ahaanteedii uma xujaysanmayne mujmal kol hadduu noqday waxaan u baahanaynaa qaraa-in ama adilo kale oo helo oo dee mid ahaan iyo sif ahaan inoo raajax yeelaysa haddii kale sif cumuum ma laha haddii imika cumuum leeya waan wada xujaysan lahayn oo wej kastaan u dariishan lahayn kol haddaanu cumuum lahayn iyada markaa dee waa laga joogsanayaa buu noqonse cibaaradiisaba inoogu iman marka wuxuu halkan dambe inooga bilaabmaysaa inay wuxuu laba arrimood buu inoo sheego fa in curifa tilka sifatu ikhtasa alxukmu biha waa mid wejkii iyo sifadii baa la gartay xukumku taasuu ku khaas noqon mithaal baan u baahanaynaa halkaas wain lam tucraf saara mujmalanna waa haddii la garan waayo iyadna mithaal kalean u baahanaynaa marka halkan wuxuu inoogu sheegayaa bal mithaal ahaan ayuu inoo soo qaadayaa labada suuraba ayuu inoo kala mithaalinayaa saa daraaddeed hadalku waa hadal tafsiilkaa hore ha u ahaado mithaalkiisa ha adee hadalkaa hore waa inoo go-ay waana hadal inoo bilaabmayo kii hore inoo sii cadaynaya saa aan nuskhada kale kasoo naqlinayaana kolley waa sidaan leeya waa sawaab ama dee hadalku inoogu toosayo siyaaqu kitaabkiisa sharaxiisa uma laabmi karayna halkan sababta waxa weeyaan waa hadal socdo unoon ina cibaaraadkii kitaabku aanay kolkol dee haysku soo dhaceenuun aanay cibaaraadka ku sugnayn bal imay suurtogelina tabsira inaan u laabmoohan waxa weeyaan waqti saasaan aad adugu dee waqti baan usii yarhelin tabsiraan ugu laabmay famaa curifa sifatuhu sifadiisa wixii la gartay hadda taasaan ku soconayaaye oo waa kii hore mithaalkiia mithlu maa ruwiya wixii la wariyey oo kaleba weyo mithaal ahaan can inabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulki ilaahay laga wariyey annahu jamaca inuu jamciyey bayna salaatayni laba salaadood dhexdood fi safari safarka ama safar dhexdii laba salaadood uu isu geeyey imaka waa ficil oo ah rasuulkii ilaahay uu la yimi hadal maaha qowl maaha dee waxaanan soo ogaanay waxaan cumuumkuu ka yimaadaa alfaada weeye waxyaalaha lagu dhawaaqaya alfaada ayuu kaba yimaadaaye ficilka mujaradkaa kama yimaado kol hadduu waribana ficil muhbata yahay maxaa xadiidka kuba yimi rasuulkii ilaahay inuu jamciyey laba salaadood lixdood safar bal dee qolooyinkan ama labadanna kitaabka inoo soo dabciyey ee inoo soo san fiicanna inoogu soo madbaciyey inoo soo taxqiijiyey tarjamooyinkana way inoo sheegaan oo kooban waana shay fiican in axaadiidta meesha ku timina way takhriijiyaan ama way inoo sheegaan waxoodabaad safxada boqol iyo koob iyo siddeetan waa dabcaad kolley waa dabcadii hore kitaabka oo imaka aan filayo dee malaa raggaa hore mooyaane cid haysataaba qaaliban dabcadaa laguma celin oo waa dabco lix mujalad ahayd oo waaweyn oo dee axaadiidta aada u badan ee soddonka kun ku dhowba markaa meelkan lixda mujalada ugu soo saaray laakiin waxay qolooyinkan kitaabkii dib u mudbacaya dabcadaasoo markii hore dee culimmadii hore agtooda shuhrowday waxyaala loo celin jiro kutubta inta badan markay ixaalaynayaan musnadka imaam axmed ay u ixaaleeyaan dabcaadkan kala duwan ee kitaabka yeeshay mid tobana iyo mid ka badan iyo midee gaadhay sida dabcadan maanta risaale oo kale shanta faarista haddaan ka reebo shan iyo afartan mujallad kitaabkii gaadha waa isku konton laakiin shan waa faharis oo kale waxay ku rooyihiin markay xadiidka dee raqamkaa horeyna dabcadii baa wax la yaqaanay oo la barto culimmadii hore ay haysteen ay isticmaalayeen ahayde waxay sameeyaan safaxaadka intii ka waafaqsanayd way xadeeyeen oo isagoo mujalladka soddonaad aad ku dhex jirto ayaa halkaa haamishka marka dhowr safxa martaba raqam baad arkaysaa waa dabcadii oo matalan san oo kale mujaladka labaad boqol iyo koob iyo sideetan buu ihi dabcada risaala ee mujaladka koob iyo tobnaad buu noqonayaa laakiin halkii in safa hawaamishtan ayay ku qorayaan marka dhowr safxa aada rogtaba waxaad arkaysaa raqam qoran laba ama saddex iyo intaa macnuu waxa weeye nuskadii asalka ahayd ee lixda ahayd halkanaa waafaqsan safxadii waafaqsanaydoo ruuxii tan helaa hadduu kuwa badan helo isagoo dee halkaa isticmaalaya dhibyaraan buu u heli karaayo markaa ishkaal ma jiraan leeyahay taasi waa midoo balqolooyin deyaan dabcadan aysan u celceliyeen waa dabca caynkaasa laakiin dabcaadkan dambe kala duwan ma garan karo dabcada shaakir maanariga laakiin kuwa kale dabcada alfatxu rabbaani la socotee tartiibtalena ee kitaabkiiba dib baa la isugu celiye waa la tartiibiyey sharax yarna uu la socday xasanulbanna bihi lahaana taasna ma hubo laakiin dabcaadkan kale ee yar taxqiiqsan barhkood ay tobaneeyaha gaadhin kuwana ay kaba badan yihiin kollay haamishkay kuba dhigtaana waa wax dhibyaraan lagu helayo bal marka wuxuu leeyahay xadiid cabdullahi bni camrin buu kaba wariyey isnaadkiisa xajaaj ibnu ardaad waa ku sugan waa nin kaiir lkhada wa tibliis bal lafdigan hadduu taa yidhi xadiidku waa xadiid mashhuura ama macruufaan leeyahay shawaahid kala duwan buu leeyahy bukhaari iyo muslim iyo keyrkood kuba sugnaatay xadiid ibni cumar oo macruufha baa jiray rasuulkii ilaahay idaa acjalahu sayr ama idaa jadda bihi sayru jamaca bayna salaatayn waa maqrib iyo cishaayiba ama duhr iyo casarba xadiid anas ibni malik waa jira mucaad baa jira ibni cabaas baa jira marka waxaan leeyahay waxba ha u qaadanina uun laftigii kale aduu yihi ninkaa xajaaj baa kuba sugan khada iyo tadriis badan buu leeyahay inuu san u wada daciifa xadiidka shawaahid buu leeyahay saxiixayn iyo keyrkood bay nooguba suganoo asalka xadiidka markaan eegno iyo rasuulka ilaahay laba salaadood labadii salaadoodna dee haddaanay halkan noogu bayaansanayn maqrib iyo cishaa iyo duhr iyo casar bal cibaaraadku ha kuba yimaadeen idaa acjalahu sayru idaa jadda bihi sayru cibaaradan oo kollayna waa waxay ku kala duwan yihiin salaadan qasriga iyo salaada jamciga qasrigu iyo waxay noqonaysaa kol haddii safarkii la helo dee mucayanka ahaa sunno raatibay noqonaysaayo iyada ka mudan in salaadii la taam yeelo waayo rasuulka ilaahay lama arag isagoo safaradiisii macdee uu baxay isagoo salaada taam yeelay lama arag ee waa gaabin jiray laakiin jamcigu kollay in markaan eegno nusuusta xaaji u yimaadaa iyo baahi oo xataa ruux hadduu safar yahay de hadduu u baahan yahay labadan waqti waqtiyadan salaadii isagii u baahan yahay inuu midkood soconayo ama taas oo kale hala yimaado xaajay noqotaa marka kale aanu jirin inay xaaja jirin waxaa ka mudan salaad kastaba waqtigeedii in la tukado xataa safarba haba ahaado rasuulka ilaahayba mino markuu joogay iyo xajkiisii labadii socodka ku jiray waa habeenkii musdalife iyo habeen maalintii carafe uu ducada u faaruq noqonayay ayuunbuu jamciya intii kale salaadaha isagoo waqtigeedii tukanaya ayuunbuu gaabinayay muu jamcin ahaynba bal markaa acjalahu sayr iyo jadda bihi sayr iyo axaadiida saxiixayn kuma timna kolley waa macnaha inoo tilmaamayso waa wax xaajo ah ee maha wax dee aan idhaahno waa raatib koloday safar tahay waa ruqasi waa sax laakiin waa laga roonyahay haddii aanad u baahnayn weeye oo aduu magaalada soo galo maalmo joogaya haddaad salaadii gaabin lahayd jamaca waxa roon ina dee waxa weeyaan aanad jamcinaad sideedu ku tukanta haddii wax kuu kalifaya kugu xambaaraya aanay jirin bal markaa in xadiidku kaa weeye laakiin waxaan uga jeedaa un xadiidkani shawaahidna waa leeyahay halkan inoogu tiiriyeyna maaha uune dee saxiixan iyo keyrkood baa alfaad ku dhow baan ka helaynaa xadiidka cabdullaahi ibnu camrin yaanay noqonin ee ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo anas iyo iyagoo kala duwanka ibnu cumar baa saxiixayn ah iyo bal matalan xataa mucaad iyo markii tabuuk la joogo iyo haba noqoto muslim marka wuxuu leeyahay xadiidka aan kusoo noqonay arrinteeniye fa haadaakani xadiidkani maqsuurun wuxuu ku gaabnaanayaa calaa maa ruwiya fiihi wixii la wariyey oo ah wahuwa safaru oo imika waxaa inoogu sugan jamac bayna salaatayni fi safar lafdigan safar baa inoo yaallo xadiidkiiba inoogu qaydan yahay ficilkii xadiidkan buu laba waj ka dariishan doonaa midkaas sifadiisa la garanaya iyo midaan sifadiisii la garan imika waan garanay jamcigan sifadiisii baan garanoo isagoo safar ku jira inuu jamciyaa xadiidkii inoogu sugan marka maxay noqonaysaa dee xadar looma dariishanayo xadar looma dariishanayo wejkii jamacani u dhacay wuxuu ahaa xaaladu ku dhacay isagoo ina isagoo xaadirana waa dhici karaa ama xadar jooga isagoo safarana waa dhici karaa safar buu ku dhacay safarkii unbuu ku koobnaanayaa sifadiisii baan garanay kan marka alxamdulillah yuxmalo laguma xambaarayo cala alcumuumi cumuum wuu jamciyey in intan qaadano salaaddii waa la jamciyey laba salaad baa la isu geeyey markaa meel kastoo joogtay halkan sidaad xaalo kastoo taada ay tahay taa lagama daliishanayo anahu jamaca bayna asalaateyn markaa laa yuxmalu cala alcumuumi fi ma lam yarid fiihi wixii aanu u soo aroorin oo xadarkii maalan ahayd looma daliishanayo bal taas sifadii baan garano waa jamcigani halku dhacay wey wamaa lam yucraf waa waja labaad iyo mithaal labaad buu inoo wadaa xadiidkii baanu ku noqday wixii aan la garana waxaa mima lam yucraf haddaan idhahno waabay dee laqbada inoo sii fiicnaan leh lakin waa sida dee caadiye oo waxa bal taasi waa tii aan garanay kaa hore famaa curifa sifatuhu mithlu maa ruwiya waaba kaa wamaa lam yucrafka aan la garan sifadiisiina mithlu maa ruwiya wixii la wariye weeye annahu jamaca bayna salaatayni fi safra mithaalkii hore buu dib ugu laabmay imikana safarkii dib ugu noqotaa waxaan ihi bal safarkii waxaan ahay baa inooga baxay jamcina safarkiibuu ku koobnaaday markaa wax lama sheeganayo jamcinun inagoo qaadanayna xaalada xadarkana waa la jamcin karaa halkaa lagama qaadanayo iminkana dib buu ugu laameeya eegun safarkii mutlaq buu ahaa safarkani mid dheer inuu ahaa iyo mid u gaaban inuu ahaa xadiidkii kuma sugnaa markuu safarka yahay buu jamcin jiray unba ahayd falaa yuclamu lama garanayo anahu rasuulka ilaahay kaana fii safarin dawiilin marka uu labada salaadood isu geeyey inuu safar dheer ahaa aw safarin qasiirin iyo safar gaaban inuu ahaa lama garanayo ilaa laakina anahu macluumun waxa ah waxa la og yahay anahu rasuulku lam yakun inaanu ahayn oo jamcigiisaasi aanu dhicin ilaa fii safarin waaxidin safar keliya uun mooyee faidaa lam yuclam haddaan la ogaan daalika kaa bicayni caanaantiisa oo safar dheer inuu ahaa iyo safar gaaban inuu ahaa aan la ogaanin wajaba waxa waajibaya altawaqufu fiihi in laga joogsado xataa yucrafa ilaa la garto walaa yuddaca fiihi alcumuumu lamana sheeganayo kan isaga cumuum lama sheeganayo oo iyada dee nooca caynkan ah cumuumkiisii iyada la sheegan maayo maxay tana tahay oo waxa weeyaan bal rasuulka ilaahay waxaa inooga sugnan inuu laba salaadood safar dhexdii jamciyey waxaan ognahayna bal maalan safar inuu safar jamacaasi ka dhacay inay wax cibaaro takraarle iyo waxyaalahaasi halkan kuma sugnayn bal hadda marka loo jeedo ujeedadu lafdiganna in kuma sugna safarkaasi waa gaabnaa iyo safarkaasi waa dheeraa midna kuma sugnaa ee imika haddii ay noqoto safar gaara lagaba hadlayana wej keliya inuu u dhaco u mooyo ama safar dheer dhaco ama safar gaaladne waa safarkaasi inuu dhaco mooyaane labadii xaalaba mar buu wada dhacay oo safar gaaban iyo safar dheer buu wada dhacay taa lama sheegan karo halkantii kuma sugna marka arrinkuu taa yahay bal waxa weeyaan dee nooc ijmaal baa soo gelayo inta aan ka ogaanayno bal jamacani safarkan uu dhacay keebuu ahaa si aan halkaa uga binaynoon ama uga dariishano safarka salaada lagu gaabinayo oo bal ama mid dheer ha noqdo ama mid gaaban ha noqdee ee aynaan garan sifadii ama safarkaa u dhacay kuu ahaa ee lama deliishanayu leeyo cumuum lama sheeganayo oo lama odhanayo wixi waa safar keliya ee haddana kii dheereeyo kii gaabnaaba waan u deliishanaynaa oo inagoo magacan safaruun xukumkii kuba xidhayna taa lama odhanayo bal maalan barhkoodna xagga jamaca bay dib ugu celiyaanoo jamacii dee jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiirba waa ixtimaalaya haddii safar laynoo soo noqliya rasuulka ilaahay laba salaadood inuu jamciyey aanay ku sugnayna uu qadimay ama uu dambaysiiyey dee xaalo keliyuunbuu u dhacay ama taqdiimunbuu ahaa ama taakhiirunbuu ahaa kol hadba miduun ahaa kii haddaynaan garan sifadiisii uma daliishanayno dee cumuum imika halkan ma sheeganayno ma odhanayno jamci dhammaantii iyo si kastoo uba dhacaba jamciba calaa kulli xaalin waxay la tahay hadalku bal cibaaraadkiisa haddaynaan eegin waa hadalkaa si guud aanu ogaanaye ficilku awjuh ixtimaalayaan leeyahy ee siyaalo kala duwan loo samayn karo siyaalihii loo samayn kari lahaa dhammaantii ficilka mujaradkii inooma caam yeelayo oo haddii mid ahaan sifadiisii aan garanno taasunbaa xukunku ku koobnaan haddii sifadii aynaan garanayn oo u dhacayna dee waxay noqonaysaa waa laga joogsanayaa sababtu waxa weeye dee kollay sifunbuu u dhacee uma wada dhicin mar keliya lama wada samayn karo sifaadkaa looma wada samayn karo tii haddaynaan garan markaa ka joogsiba yeelan hadday garatana tiibaa xukun ku koobnaanaya waxaana maqsuudku noqonayaa uun ficilka awjuh kala duwan u dhacaya awjuhdiisii oo dhan laguma wada fasiri karo kol hadduu ina mid unbuu u dhacaya uma wada dhicin cumuum markaa isaga lama sheeganaya ficilkiiba halkaan ku dhaafno faslun wakadalika saasoo kale waxaan isna cumuumkiisa la sheeganahayn alqadaaya fi lacyaani waxyaalahan qadaaya alacyaan ay yidhaahaan qadaaya waa jamcu qadiya waxaana macnuu uu yahay axkaam iyo qadiyooyin rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ka dhacday fii maxallin mucayana meelo dee mucayanana ugaba dhacday oo ruwaaddii marka ay noo soo naqliyeen iyadoo dee ay malatalan dee sifadii khaaskaayd ay uga dhacday aanay noo soo naqlin inta badan laftii cumuum faa'iideynayay kuma soo naqliyaan qadiyo ayaabaa rasuulka ilaahay ka dhacday xukun baabuu riday ama waxbuu xukumay waa wax mucayananay ahayd oo dee siiqo lafdiya o may lahayn oo xukum kuwaasaamaanay ahayn waa ficil bay noqonaysaa markaa rasuulkii ilaahay xaggiisa ka sugnaaday oo xukumkaasba oo xaalad gaara iyo xaalad mucayana uba dhacay oo markii dambe ruwaadii rasuulka ilaahay baa saa xukumay in ay noogu soo naqliyeen marka taasoo kalena dee ficil rasuulka ilaahay uu fuliyey bay noqotay cibaaradan aan haynaana waa cibaaradii raawigu kaba cabiray uun markaa taasoo kale ayuu leeyahay iyaduna ma noqonayso waxyaalo cumuum keena olatan laa yajuusu ma banaano dacwa lcumuumi cumuum sheegashadii fiiha qadaaya alacyaan taas ma banaana wadalika mithlu an yurwaa waaba iyadoo la wariyay can inabiyi sala allahu calayh wasalam annahu qadaa bishufcati liljaar mithlu buu kaba cabiray si wax dee cibaarada waa hadday taasi soo aroortoo kale walow dee kutub usuuliyiin oo kala duwan cibaaradu ay kuba timaado rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa xukumay shufcuu xukumay oo wuxuu u xukumay liljaari ruuxii jaarkaabuu u xukumay waatan waxaa ii taalla nasaa-i baa wariyay xadiida jaabir laakiin lafdi bay soo naqliyeen qadaa rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam bishufcati waljiwaar welibana kolley shaki baa igu jira umaan laabmin nasaa-iya bal meeshaas nasaa-i lafdigiisa waan soo dabdin doonaa maalinta dambe aan sheegi doonaa ibnu cadina kitaabkiisan kaamiluu sheegaya waa kitaab kutubta marka la eega ragga dacafada laguma ururiya ama taraajimtooda kutubta ugu waaweyn weeye uguna ahamsan markay noqoto kaamilka ibnu cadi oo waa kitaab dee rag buu tarjamaynayaa markan uu tarjamada dhigaya khaasatan waa ragga dacafada oo waa alkaamil fi dacafa ayaa waxa uu sameeya dee raggaa dariiqooda axaadiidii lagu wariyey oo aada u badan ayaabuu soo noqonaya oo axaadiidta kitaabka ku jirta dee boqolaal balkumayaal bay noqon bal dee kitaab weyn baaba jiro shan mujalada oo madbuuco ibnu daahir leeyo dakhiirat lxufaad la yidhaaho wixii axaadiidee uu soo qaatay ibnu cadi taraajimta kusoo qaatay uu ku ururiyo shan mujalad oo dhan bay noqotay walow dee kitaabkaas dee waa lifaada waxaa dhici karta ruuxii kamaal in loo qaato haddii la yidhahdo ninkaas ibnu cadi baa kaamilkiisa ku sheegayna ruuxu uu soo qaato nin daciifa ee shardigiisa wuxuu yahay sheekhaas markuu kitaabkaa wax tarjamaynayo dad aada u badan oo dacafo ah oo ama dacfigoodu badan yahi waa tarjameeyey dad badan oo hiqaatu ruwaadina kitaabka way kuba sugan yihiin oo arrintiisa ahayd alla ninkii wuxuun yidhi hadal yidhi kelimo ka sheegay inuu soo sheego dee miisaan ulictidaal la dhahdo waa dariiqada uu maro walow in badanoo raggaa ka mida isagoo isaga iyo ibnu cadi iyo walow musifa yahay ibnu cadi iyo cuqayr iyo raggaa difaacu raggaa difaacow isagu soo ururiyo haddana kutubta caynkeeda docafada ay culimmadu ku shaleeto waxaa hadalkana go-ay kooraanku nawa ku jirnay lafdigan ah annahu qadaa bishufcati liljaar kollay san qolooyinkan ay sheegayaanna nasaa-i lafdigan bay ku wariyeen xagga hoose yaalla bishufcati waljiwaar amaa lafdigan matniga inoo yaalla kollay waa lafdi dee ay qolooyinkan usuuliyiintu soo qaataan kutubtoodana kusoo noqnoqda ee laakiin lafdi dee saasun ah bidabdi oo xadiid ahaan aan u helaynaa kollay taasi ma jirayso isagoo sanna bal macaanida dee jaarku inuu shufco leeyahay iyo waxyaalihii kale kuba soo arooray mooye ibnu kathiir baa wuxuu kitaabkiisan tuxfat daarib la yidhaahayo mukhtasarka ibnulxaajib uu ku takhriijiya uu ku sheegaa ma yidhaahaaba anaa lafdigan kutubta lixdaa kumaan arag isagu iska yarqayda kutubtii lixdaa idunbu kuba qayday ee dee waxyaalihii kale macnaha lahaa buu deeta macnihiisa yeelan kara ilaa buu soo naqliyaa kale xaafid maxajar baa lafdigan wax ku dhow oo sanadkiisuu laakiin ku wariyaa isaguna takhriijka uu mukhtasarkaasun ku leeyahay ayuu kuba wariyaayo qada bishufcati liljiwaari laakiin wuxuu sheegaa lafdigu inuu shaad yahay buu sheegaa oo dee lafdigii dariiqa lagu yaqaanay ama raawiga laga warinayo xadiidka lagu yaqaanay inuu ahaa un rasuulka ilaahay shufcada inuu xukumay wixii la wadaagsanayo si axaadiidii saxiixayn bay ahayd bal markaa xataa usuuliyiinta qaarkood sida ibnu subki oo kale ninka jamculjawaamic cale sharaxa uu mukhtasarka ibnuxaajib ku leeyahay wuxuu dhahaa lafdigan laguma garanayo dee lafdigan san ah waxuu ku soo arooray ma jirto laguma garanayo ayuu leeyahay cinda ama kutubta laguma hayo balwaxa laakiin haddii aan dee tandiir ahaan iyo lafdigaas hadduu si ay u yimaado usoo qaadana uun mooye dee ka ugu dhowaanaya qadaa rasuulullaahi sala allahu calay wasalam bishufcati waljiwaari daa uu balmathayn isna xadiidka jaabiruna ee uu nasaa-i wariyey bay noqonaysaa taasna kollay waxyaalaha loo dariishado jaarku inuu shufco yeelanayo ee habku u yaalaa ihbaat iyo nafyitoona uguma sugna waqada fi liftaari bilkafaaratina kollay tanna de waa xadiid macne lagu soo wariyey uun waa xadiidkaynu horeba usoo marnay actiqa raqabatan taasa rasuulki ilaahay ninkuu yidhi kafaarada halkii tartiibtii iyo takhyiirkii aan kuba soo aragnay ee waxaana kuba sugnayd uunba lafdigu ninku wuxuu ugu yimi isagoo wuxuu sameeyey bal doonaya xukumkeeda ama jimaac kaba dhacay ee riwaayadka qaarkood baa dee inuu rasuulki ilaahay dee waxa weeyaan kafaaradan xukumay iftaarka lafdiyadan guud baa soo aroortay una waa xadiidkaas uun oo xagga bal mathalan haddii soomkii la jebiyo oo suuradii xadiidkii saxiixayn iyo keyrkoodba aanay markaa ka caamsan tahay ee bal mathalan ka caamsanta waayo taas suuro khaas ay hado waa nin jimaac soomkiisii ku jebiye nin wixi kastoo la afuray meesha lafdigaas muu keenahayn bal hadday cibaaradan dee sa riwaayadka qaarkood ama waxyaala dhacday dhacdo iyadna waa wixii inoogaba imanaya cumuuma keenaysaa mise ma keenayso haddaba wuxuu leeyahy wuxuu inoo soo sheegay qadaaya al acyaan inaan la sheeganahayn cumuum aan lagu sheegan oonaanay cumuum yeelanahayn bal mathalan hadday isyaalahani u dhacaan oo waxyaalahani waa ay umuuro khaas ahaa oo cid gaara uba xukumay sifo gaara lahayd markaa lama caam yeelayo lama odrhanayo ruuxu kol hadduu soomkiisa jebiyaba kafaara laasimaysa ama akli ha ku jebiyo shurbi ha ku jebiyo jimaac ha ku jebiyo taa lama odrhanayo waayo waa qadiya khaasay ahayd qadiyata cayn bay ahayd xaalaa laga xikaayooday dee xaaladiina axwaashaas oo dhan ma wada shamlin karto haddii bal mathalan shufcadii jaarkana lafdigan walow liljaari lafdi cumuum uu leeyahay haddana dee jaarka sifo khaasuu yeelan karaayo inuu ruuxan waxaan laba lahaa oo jaar lagu magacaabi karo oo shariiga iyo inuu mulaasiqiisa ahaa kolley waa labadan sifa mid ahaan bay noqon oo dee markaa lama tacmiiminaya ujeeddadu ay tahy iyo wamaa ashbaha dalika wixii cibaaraadkan aan imaka aragnay ama alfaadaha shabahayo o dhan iyada cumuum laguma sheeganayo oo falaa yajuusu ma banaana dacwal cumuumi cumuum sheegashadii fiiha waa cibaaraadka aan aragnay iyo wixii la midka ahaa bal yajibu waxa waajiba tawaqufu fiihi haddii lafdi sidaas oo kale uu soo arooro ficilka horeynu usoo aragno waa ficilkii rasuulka ilaahay sameeyey tanna ficil way kaba duwantao kolkol qowl baa soo geli kara tan bay deeta gaar ahaan u xusaan ee laakiin dee xukum uu waxaa xukumay oo kale iyadii ficil mujarada uun maaha haddaba taasoo kalena cumuum ma laha oo dee sifaadkii meeshan ka iman lahaa baanay inoo wada shamlinahayn ama inaana inoo wada caam yeelahayn ee waxa waajib noqonaysaa tawaqufu fiihi in lagaba joogsado maxaa looga joogsanayaa liannahu yajuusu waxa bannaan an yakuuna inuu yahay bal haddii lafdigu soo arooraba weeye qadan inuu xukumayba inuu ahaado mid xukumay bishufcati shufca lijaarin ruux jaara uu xukumay lisifatin sifo daraaddeedna uu xukumay shufcadaas sifadaas oo yakhtasu biha uu isagu la gooni yahay oo dee jaarkii ayaa waxaaba ah macnihii dee daahirkaa waa kan aqalkiisa oo aqalkiisa kuba dhegsan yahay ay isku markaa dhinac yaallaan macno kalaa imanayo marjuuxaba ahaade oo ah shariigii oo dee luqadiina wax looga helayo kii wax lalahaa haddaba waxaa meesha imanaysa inay jaarkani sifaduu lahaa maxay ahayd ma sifadan shariiknimay ahayd ma sifo jiwaarnimay ahayd labadii sifo lama wada odhanayo labada uu markiiba waxa weeyaan mar keliya ku wada sifoobay mid ahaan unbuu ku sifoobay sifadaa uu la khaas noqday ee uu ku sifoobay daraaddeed baana xukumkan keentay iyaduna markaa wax cumuuma may lahayn saa daraaddeed jaar kasta ayaa shufco leh xadiidkun kama qaadanayno cibaaradan inama tusaysuu leeyahy waqadaa biiftaarin fii jimaacin waxaa kaloo dee meeshii bannaan inuu xukumay biiftaarin afur markaa dee la afuray fii jimaacin jimaaca oo wax lagu afuray in jimaac laguba afuray inuu kafaaradan xukumay aw fii kayri ama jimaac waxaan ahaynba oo mimaa yakhtasu waxyaalaha uu la gooni yahay ee bihi isaga almaxkumu lahu kanuu u xukumayo shufcada wa calayhi awalmaxkumu calayhi kanuu uxukum ku xukumayay kafaarada wax uu u gaar yahay ah oo imaka aan laynooba soo naqlintii inuu u xukumaa suurtagala marka kol haddii ay taasi suurtagal tahay oo kanna iftaarkani inuu jimaac ahaa waa suurtagal haddiiba lafdigan aan eegno dee xadiidka jimaacana waa xadiidkan axkaamta kafaarada lagaba qaatee macruufka ah inuu sifo kale uu isaga u khaasay sida akli oo kale shurbi oo kale inay taas ahaydna waa suurtagal markaa kol haddii dee sifo khaasa ay meesha imanayso in loogu xukumay mar keliyana aanay umuuraha inuu ku wada afuray aan dee kafaaradu waxay keenaya ee xukumkan keenayna aanay ahayn falaa yajuusu markaa ma banaana an yuxmala calaa hayri waa wasfiga isaga loogu xukumay ruuxan ama kan dee maxkuumulahuga ama maxkuumu calayhiga ah kan shufcada loo xukumay ama kafaarada lagu xukumayo ki aan isaga ahaynun in laydhaha xukumkanna lafdiga caam ee waan caam yeelaynaa waan tacmiiminaynaa halkaasi ma banaanaanayso ilaa an yakuuna fi lkhabari khabarka inuu ku sugan yahin mooye lafdun yadullu cala alcumuumi lafdi cumuum tilmaama adugu bal kollay kalaamku hayar dheereeyo usluubka istidlaalkiisuna meelo qaarkood yaanu waadixba ahaaninbe hadalku waa waxa ujeedadu ay tahay uun markii hore waxaan soo aragnay ficilkan rasuulka ilaahay la yimi dee ficilku qowl maaha afraad fara badan lafdigaa keliyaynu isticmaalay uu ku wada dhacayo waa wax la samaynayo wixii la samaynayeyna hadduu awjuh kala duwan loo samayn kari lahaa marka keliya la samaynaya weji unbaa loo samayn karaaye wejiyada kale dee ma soo gelayaanoo in waqtiyo tacaduday uun mooye kolba sifo gaara ayuu u dhacayaa kol hadduu sifo gaara uu u dhacayo oon sifaadkii uu kalaamkani ixtimaali lahaa marka mar keliya wixii la samaynaya aanay ka wada iman ahayn cumuum ma laha intaasaan shalay soo ogaanay halkanna waa qeyb ficilkii uun ku dhow laakiin ficilkii laga farqin karo kolkol baa qowl soo geli karaa marka la leeyahy waxaa soo xukumay dee kol xukumkiisii uu riday bay noqon kol hadal baaba meeshii soo geli kara uu yidhaaho waxaasi xukumkaasuu leeyahay oo waatan bay gaar ahaan u xusaan ee wuxuu leeyahay markay tahayna imaka saasoo kale shufcuu jaar u xukumay walow lafdigan aljaar aynu soo maray markaa ismiga jinsigii uu al aan cahdiye ahayn ay kuba jirto inuu cumuum keeno laakiin halkan meeshii waxa dee waa qadiya mucayanay ahayd xukum khaas oo dhacay bay ahayd xukumkaa khaaskee dhacayna ruuxan loo ridee jaarka ahaa ee inuu shariik ahaa waa suurtagal inuu jaaruun ahaa suurtagal weeye kollay markaa sifo uu isagu lahaabaa xukumkan keentay halkaa markaan ka eegno shaksi mucayan iyo qadiyo mucayana marka uu yahay xukumkan loo ridayana jaanibkaas dee sifaadkii halkan iman lahaayoo dhan sifo inoo caam yeelaysa maahay waa qadiya mucayan oo xukum mucayana keentay oo sifo markaa u khaasa cidan loo xukumtayna meeshii ay jirtay markaa kole day taasi jirto haddaan qariino ama daliil helo sifadii inoo caddaynaysana iyadiibaa la raacayaa weeye markaa haddii aynaan helin qariino bal sifadii inoo caddaynaysana dee markaa waxay noqonaysaa inaan ka joogsano aan laakiin cumuum loo xujaysan inay san uu ku yimi si cumuum faa'iidaysan ma ahe intaa weeye intuu inoo sheegay bal waxaana qolo shalay baan soo sheegnay dee amama usuuliyiinta intooda badan tani ra'yigooda inay tahay ee qolooyin usuuliyiinta ka midi inay qabaan lafdigan oo kale bal hadduu yimaado qadaa bishufcati liljaar oo cumuum halkaa liljaarnimadu ay yeelanayso kol haddii raawigii inoo soo naqliyuu siiqadan cumuumka uu ku faa'iideynayo inoogu soo naqliyey raawigiina dee saxaabiga cadaala ay u sugnaatay luqadiina yaqaano inuu yahay in siiqadii bal haddaan wax inaga sarfiya daahirkii aynaan helin cumuumkii lagu xambaarayo ujeedadu markaa jaar kastaba ay tahay in loo xukmiyo shufcadii bal matala masalada fiqi ahaana iyada halkan usuul ahaan mooye ma baxsinayno dee kulley axaadiisii aada u xooga badnayd ee mashhuurka ahayd waxay ku timi wixii la wada leeyay inay shufca kaba timaado ama wax dariiqyadooda ay kala baxeen oo ninkasta intiisa iyo xuduudiisa ay u khaaska tahay taa shufca kamay imanaysa axaadiistii dee macruufka ahayd ee bal xadiis jaabir iyo keyrkood ahayd laakiin axaadiis kuwa aan la darajo ahayn oo malaadka ugu xooga badani mid bukhaari saxiixiisa ku sugan isagoo qiso la socdo uu yahay oo jaaru daari axaqu bisaqabi lafdigaas ee ama kuwa kale maqaalaha kuba sugnaa ayaa lafdigan jaarnimo iyo axaqnimo si wuxuu shufca iyo keyrkeedba ku xaqleeya ay timi laakiin axaadiiday ka sariixsanayd ka xooga badnayda ama dee waxay kaba badnaydna waxay kuba timi wixii la wada leeyahay inay shufca kaba timaado halkanse waxa weeyaan lafdigan cumuuma inoo keenaya mise inooma keenayo waxay leeyihin markaa umuuraha caynkaasi cumuum ma faa'iideynayaana waayo dee sifo gaarun bay u dhici karaan xukumkii waana qadiya mucayana ama xikaayata xaalin mucayan weeye saa daraaddeed haddii qariino aan hello wixii inoo cadaynaysana waa sax haddii kalena ixtimaalaadkii laguma wada fasiri karo ee in laga joogsaday noqonaysa wa min annaasi dadka waxaa kaba mida man qaala ku yidhi in kaana hadduu yahay qad ruwiya mid la wariyey anahu qadaa bilkafaarati fi liftaar rasuulku waa xukumay kafaaruu xukumay la bixiyo iftaarkii dee soomka la jebinayo sababtii wabishufcati shufcuu xukumay liljaari jaar buu xukumay lafdigu hadduu kaa yahay oo cibaaradu si ay u timaado lam yuddaca fiihi lcumuum cumuum lama sheeganayo oo wax khaasay noqon oo cumuum adigu halkaasi ma yeelanayso wain kaana qad ruwiya haddii la wariyey anahu qadaa rasuulku wuxuu xukumay biana alkafaarata fi iftaari waa anaa soo korodhay kafaaradu inay ku sugnaanayso iftaarka soomkii la jebiyo wa biana shufcata shufcadu inay u sugnaanayso liljaari jaarkii u sugnaanayso tuculliqa waa lagu tacalluqayaa halkan oo waa la qabsanba bicumuumihi cumuumkiisa ayaa la qabsan oo cumuum baa halkan laga dhigi liana dalika sababtuna waxa weeye kaasi markan anna ay meeshii soo gasho xikaayatu qowlin qowl xikaayadii weeye dee qowlkuna cumuum buu yeelanayay fakaanahu qaala waaba isagoo yidhi baaba hadalku noqonaya alkafaaratu kafaaradu fi liftaari kafaaradu waxay ahaatay soomkoo la jebiyo wa shufcatu shufcadu haabitatun liljaari jaarkay u sugantay iyadoo la yidhi oo qowlba uu noqday ayuu la mid noqonaya bal marka halkani muxuu yahay horta akariintii usuuliyiinta inaanay siiqo kastoo loola yimaado qada iyo markay waxyaalaha qadaa iyo acyaan taa ay yidhaaheen ama axwaal gaara oo dee si gaara uba dhacday markay raawigii inoo soo naqliyo inoo soo xikaayado siiqo cumuumbaha kuba soo naqliyeen inaanay cumuum faa'iideynin waa taa aynu soo maray culimada qaar baa maxay yidhaaheen haddii meesha anna ay soo gasho oo halkaa ay ka ahayd qadaa bishufcati liljaari lafdigu uu noqdo san uu imaka halkan inoo dhigtay qadaa biana shufcata liljaari wuxuu xukumay shufcadu biana shufcata liljaari shufcadu inay jaarka u sugnaanayso taa hore jaar buu u xukumay hayd tani hadalkiibaa ka yar duwan wuxuu xukumay oo waxaaba meeshii imanaysa qowl inuu noqdo fatwo ay noqoto ilzaamin ay noqoto uu dadka laasimiyey ama uu dee